raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal hiraabfaylaha ka dhawaada warka hiraabnima idaacadda raadiyaha baydhabosinhayt qodobada warkaananka doorkaroon hiraabnimadan weliba kumadaha midowda musharaxiinta mucaaradka weliba geekal kuwada in imi ra-iisul wasaaraha soomaaliya aan gudbiyan liis axsaasi e wafdi ku socda dowladda soomaaliya oo deeriga alkacya ciidamada dowladda soomaaliya oo howlgali kuwada weli shabeellada dhexe shacabka somalilan u xiraabtan dareeri goobaha codbixinta akhbaaraadka bannaanka maleeshiyaad hubaysan oo afduubay arday fara badan iyo weliba saasaatow dab xoogan oo qabsaday maqaayid waa madbacad laga farsameeya lacag fara badan markale hiraafeyla dhegaystayaal waliba waa hiraamnimo asniig ow taariikhda waliba ee ka beegantaha soddon iyo kowka bila shanaad meey sanadka labada kun iyo labaatan kowka aanas waliba hayna qodobada warkaana hiraabnimo hanshoonka doorka roneeya dhegaystayaal inas diyaariya warka hiraabnimo oo faahfaahsan hiraafeyla dhegaystayaal kabilowna qodobkan kureey warkaana hiraabnima golaha midowda musharaxiinta soomaaliya weliba lakwada inigeeka oo asniintay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble oon gudbiyaan liis iyo ka qoranyin magacyada lambarada waa magacyada magacyada liiska qof oo weliba markaasi xubno ku ahay guddigii laka muransanaya ee doorashooyinka ee xeer federaal iyo xeer gobol xubnaha ee waliba iyo iyana xaanoo laka eedayaha iniyo shaqaalaha dowladeed iyo ku tirsanyin wakiilo ku tirsan hay-adaha sardoonka qaranka ee nisa iyo taageerayaasha dowladda ee baraha bulshada ka afdagaadiya siyaasiyiinta ayaa laka eray xubnaha la eedeeya weliba guddiga ku tirsan guddigiiyo midowda musharaxiinta xil saareen baaritaanka iyo turbahan bixinta guddigan iyo weliba waa shalay iyo kasharana hotelka jaziira ee magaalada muqdisho miilasyo markaas iyo iska raxeen tirada iyo magacyada xubnaha yeeta in markaasi laku saara guddiga iyadoo markaas lafadaha iniyo cadeymayo insheenan dadkala tuhunsinye markiiyo guddiga musharaxiinta iyo gudbiyan liiskan iyo weliba markaasi laku wareeji doone guddiga xeer wasiir ee shalay magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya hanas olan xil saaray xaqiijinta cadeymaha xubnahan cabashada lagu sheenay iyadoo markii markaas laku talabiyahana la wadaagi doonaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda waraal shalay kubaxiy xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya weliba laka sheegay in magacaabista guddigan iyo koyti iyo kumid iyo koyti heshiiska muqdisho markaas labaataiyo todobadii iyo kashil saxiixdeen madaxda dowladda federaalk iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa marahaya mid ku mid ah tijaaa tijaabooyinkii inka adkaay weliba laka ogaada doonaa inuusa dhexdhexaadku iyo doorashada soomaaliya markaasi gohanta inuusa fuliya heshiiskii muqdisho laka saxiixday labaatiyo todobadii bilan ee mey iyo weliba inuusa ka amar qaada madaxtooyada villa soomaaliya sadakacad heshiiskii muqdisho laka saxiixday guddiga galista halinta khilaafaadka ku teegin gudiyada doorashada iyo waliba eka geeka oo ay ka beeganta taariikhda soddon iyo kowka mey ee labada kun iyo labaatan kowka welibana qasabka ah musharaxiinta iniyo gudbiyan liiska xubnaha cabashada loqqaba fulinta qodobkan la xiriira warqabashada qabashada ama habashada ku teegan guddiga doorashada iyo waliba noqdo doone mid la ogaada doona suurtagalnimada in doorashadii markaas kadhiyada waqtiga laka heliyay oo ah muddo lixdan maalmood eh walibana reed laka heliyey oo ahaa waa muddo lixdan maalmood inay kadira doorashada walibana reedan dhiyay waqti kasta markaas iyo kooyeen oona jarna waqta kororsi weliba doorashada lakasii dhaafiya waxa lagi la mudeeye weli warkii hiraabnimo ee raadiyo baydhabo ayaa dhugunsahaytan akhyaray wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya oo maalmaha kormeeray ama kormeer ka maray deegaanada maamul goboleedka galmudug soo soonka kuurgal ah baahiyaha caafimaad ee weliba ku jeera deegaanada galmudug ee kadeeray magaalada gaalkacyaa wafdiga wasiir ku-xigeenka caafimaadka soomaaliya iyo qeybi ku hayeen wasiirka caafimaadka galmudug doctor cabduli cabdulaahi jaamac la taliyaha arrimaha bulshada ee xafiiska madaxweynaha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane waa xafiiska jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cali faarax sayraar agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka galmudug doctor cabdiweli maxamed axmed iyo mas-uuliyiin ku tirsan golayaasha maamul goboleedyada galmudug waa maamul goboleedka galmudug iyo kormeeri cisbitaalka magaalada gaalkacyo ee galmudug ee markaas iyo xogdheri iyo kudhugunsidana maamulka iyo weliba agaasinka gobolka hanas osi iyo markaas sugaayana ballaarin laga sameeya adeegyada asaasiga ee weliba caafimaad oo markaas dhinacyada qaarna ambaahanyin in la kordhiyay baaxad ahaana wafdiga wasiirka ayaa weliba sidoo kale angudubana cisbitaalka kacyaha daanta puntland oo markaas ka dhawaayay wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowlad goboleedka puntland cabdinaasir yuusuf xaaji oo markaas qeyb iyo tusiyeen shaqada baaxada leh markaas ku socda xarumaha adeega caafimaadka ee gaalkacyo iyo horumarada iyo ka sameeyeen adeeg bixinta muddooyinkii dambeeye iyadoona howlan iyo qeybiyo ku eta dadaalada isku xirka iyo weliba wada shaqeynta lamada wasaaradood oo wafdiga wasiirka markaas aan kasii gudbi magaalada garowe caasimada dowlad goboleedka puntland ciidanka hooga dalka soomaaliyeed iyo weliba iyo weli gobolka shabeellada dhexe iyo kuwadana howlgalyo kulin ee dagaalamayaasha al-shabaab xanaasuus hogaamiyaha iyo taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed jenaraal odawaa yuusuf raage howlgalkiiya ciidamada waliba sagaaraya ankuwadana deegaanada shalce galabashiir wardhagax warciise gaalleef qoordheer jilible iyo xalifoon dheere galka hareerey oo markaas iyana ku tirsan shabeellada dhexe taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed jenaraal odawaa yuusuf raagey weliba uusan sheegayahay idaacadda ciidamada qalabkooda in markaas howladihii ka dambeeya lakadili inku badan boqol xubnood oo ku tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kalena iyo ku furdeen baabuur fara badan sidoo kale taliyaha weliba hadalshii intaas kasii daraya taliyaha in markaas howlgalada iyo weli socdo doonaan gobol ku socdo doonaan gobolka shabeellada dhexe ilaa deegaanadaas lagu saara xoogaga dagaalamayaasha al-shabaab dagaalkii inka dambeeye weliba kudhiya deegaanada howlgalka iyo ku wadaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo weliba laga sheegay aniyo ka dhammadaan daad shacab eh meelahan oo kale oo boqolaal diiraagna markaas ku barakaceen waliba hiraabta guud ahaan deegaanada somalilan si nabadgelye aan ku bilaabatay doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka somalilan oo markii incorratis isku mid ah markaas andhiya haytaa doorashadaiyo waliba markaas ku qeyb galahaya oo odayahaya in ku badan hal milyan oo qof walibana tartamahaya ka dhowaad kun qof oo musharaxiin oo weliba kashal tartamahaya golaha wakiilada iyo deegaanka somalilan xubno ku mid ah guddiga doorashooyinka somalilan waliba warbaahintan sheegana in doorashadan iyo markaasay hakiyeen inku badan toban iyo afar kun oo shaqaale sidoo kalena markaas korjoogto ku iyin todoba boqol oo wafuud caalami ku tirsan ammaanka guud ee ammaanka guud ee guud ahaan deegaanada somalilan yaa hiraabtay eedlan adkaya idoona markaas la roojiyay dhammaan inu socdowka baabuurta iyo dadka markalku reeba xaan ku qeyb qaadadahayo howlaha doorashooyinka iyo nabadgelyada ammaanka deegaanada doorashada sidaanka socota war-qoraal ah kubahii booliska somalilan oo la xiriira ammaanka ee waliba laga sheegay ciidanka booliska somalilan waliba la socodsiyaan ah guud ahaan shacabka somalilan ani la roojiyay dhaqdhaqaaqyada baabuurta shal duwan islamarkaana iyo xiriyin xuduudaha dhulka cirkiyo weliba badaba yalaka eri qoraalka xukubahay booliska somalilan keli waliba dhaqdhaqaaqyada lan ogoliya baabuurtahay sida ruqsadda lambarka komishanka doorashooyinka qaranka welibana laka adkeeyay laamaha ammaanka iniyo markaas buhdiyo fuliyan awaamiirtaas korka xusan ciddii horkoysana gacanbir e markaasi qaadana wakiilo ku socda beelo caalamka oo weliba iloon ilaka haya doorashooyinka somalilan doorashooyinka qof iyo codka ee weliba ku socda deegaanada somalilan welibana dhaqaalahan ka badan ee weliba ka baxaya doorashooyinka asiibyaha iyo xukuumadda somalilan iyo qaar kumid ee dowladaha taageerada siyawa warkii raabnimo ee idaacadda raadiyaha baydhabo ayaa weli ka guda jarna dhugunsadayaala dhinaga kale saraakiila nigeria weliba ay sheegaan inay dable xubaysayo markaasi afduubdeen arday fara badan oo dhigday iskuul islaam eh oo markaas kayaal ah wadankaas nigeria welibana weerarkiinka dembe weliba noocan ee weliba ardaylka afduubada laga qaadaya iskuulada maamulka gobolka nigeria iyo b b c da xaqiijiya inay dable xubaysayo markaas gacantiyo ka dhakeen arday cunutaradii markaas lan oqayno lankasaan ah oo markaas ku tirsan iskuulada iskuulka yaal ah magaalada tejina maalintii axdahayti macalin iyo b b c da saasaata uan sheegay in ku badan boqol iyo konton arday markaas luwaaysinye meela warar kalena markaasi sheegaha in tiradii markaas diiraas ardayda luwaasinye laba boqol oo ardaya afduubyada madax furashada laka raadiyaha ayaa weli hakabadahay gobolada waqooyi ee nigeria bali febraayo ka dhowaad saddex boqol oo gabdhood oo arday ah ayaa markaasi rakucbaysan iyo kuweedana iskuulka yaal ah magaalada janjebe oo markaas gobolka zamfara ku tirsan intiyo badanna sideedas boqol qof oo weliba ardaydaha ay gabdhuhayeen wahasiidhiya dhinaga kale xiraabnimadii hore ee geedka ayaa weliba uu isdabaqabsaday dabaqa saddexaad ee madbacadda shirkadda lacagaha farsameeyas ee suudan oo markaas ka taala dalkaasi caasimada khartuuma agaasimaha warbaahintii iyo xiriirka guud ee shirkadda madbacadda lacagaha ee dalkaas ismaaciil asar al saraar weliba uuse sheegay inuuse dabka ku qahi dabaqa saddexaad ee markaas kayaalah xafiisyada maamulka iyo keydka lacagaha ee madbacadda laga guuleystay in markaas la damiyey dabkaasiya weliba uusan taas kasii daray inuusa dabka kacay baara tumankii saac ee hamingnima xilligaas oo weliba salaada xiraabnima diyaar gaboobay iyadana markaas goobaha dabka damiska markaas ka guuleysteen aniyo dabkayo damiyan abaara saacada markii haytay lamada saac ee waa sagaalkii saac ee weliba hamingnima maaritaaniya markaas socda weli markaas laku ogaadahay wala sababay dabkaasay oo jeysaday khasaaro qalabay weliba madaxanteedeed iyadoo markaas wararkii qaarna sheegahayn inay dabka isku dhaladay olaada dhinaga korontada ee waliba la sheegay inay markaasay walba deerna waa bakaaraha laka keydiyo lacagaha markaasi la daabacay keydka bakaaradana shirkada markaas leta madbacadaha lacaga markaasi laka daabaco ama laka farsameeyo waliba lacagaha laka keydiyay idkumid ah balaayiin shilinka soomaaliga ee markaas horey dowladda federaalka lanku daabacay sanadkii lamada kun tumiseedkii warkii raabnama dhugunsadayaalisan kula dareersan idaacadda raadiyaha baydhabo surunkuwaninka dhanyi warka waliba hasaare cabdulaahi salaad waana siina dareersiyaay xasan jookar ayaa farsameeyay dhugunsadayaal intii warkan kulamada unriyadan kulamaana walibaasay ku tabaana sidaas iyo maana allahu asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu